بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل وحكر صاروا في أحكام صلاة المسافر qofkii musaafirka ahaa salaada uu tukanayo axkaamteedii ayuu u fasiliyahay sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa raximah llahu tacaala qofka markuu safar galo ruksada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey iyo habka ruksadaas loo siiyey iyo shuruudaha salaada ruksadaasi ay iska leedahay wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa waxaa u bannaan qasru salaati salaada gaabinteedii ayaa u bannaan salaadaas oo arrubaaciyati ee afarayda loo nisbeeyey salaadu marba haddii ay afar ragca ay tahay sida duhurka iyo casirkii iyo ceshihii oo kale waxaa bannaan qofka musaafirku inuu soo gaabiyo waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yihi waidaa darabtum fi lardi dhulka markii aada ku socdaashaan oo aada safartaan falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati dushiinna wax dembi ah kama saarna an taqsuruu min asalaati inaad salaaddii gaabisaan kuma dembaabaysaan uu yihi ilaahay jala jalaaluhu marka salaadda haddayba rubaaciyo tahay oo afar ragcada ay ka kooban tahay way bannaan tahay in la soo gaabiyo bikhamsi sharaa'ida shan shardi ayayna ku bannaan tahay salaadaas rubaaciyada ah in la soo gaabiyo shuruudaha marka shanta ah oo sheekhu inoo sheegi doono raximah llahu tacaala kutubta kale fiqhiga waaweyn waxay ku daraan laba shardi oo sheekhu uu ka tegey shardiga koowaad waa dawaamu safari dawaamu asafari waa inuu qofka safarkiisu salaadda marka uu soo gaabinayo musaafirnimadii waa inuu weli daa'im ku yahay maxaa baxay hadduu soo gaaro safarkii daarul iqaama meeshii deegaankiisii iyo meeshii u socday iyo deegaankii hadduu soo gaaro iyo magaaladii uu deganaa hadduu soo gaaro dee salaaddii ma gaabin karo hadduu salaadda gaabinayo waa inuu safarku daa'im yahay waxaa kaloo shardi ah qasdu mowdic mucayan meel uu yaqaano oo khaasa waa inuu qofku u safro maxaa baxay qofkii haa-imka ahaa oo iska socday oo iska wareersanaa oo xaggee u socotay haddii la yidhaaho aan garanaynin tusaale ahaan waa qof safarkiisa dad kale ay qorsheeyeen oo mararka qaar waxaa dhici karta ciidanka oo kale marka meel loo kaxaynayo mararka qaar waxaa dhici karta ciidanka inaan loo sheegin meesha dagaalka lagu wajahayo iyadoo laga baqayo ciidanka inay sirtii iyo xogtii dagaalka inay fidiyaan oo ay faafiyaan iyagoo laga baqayo waxaa dhici karta ciidankii ninka hogaaminaya inuu yidhaaho meelaan wajahaynaa oon u soconaa ina keeno dagaal safar dheer qofkaa marka ciidanka ah ee aan loo sheegin meesha safarka iyo dagaalka uu ku wajahan yahay salaaddii ma bannaana inuu soo gaabiyo leannu salaadda marka lasoo gaabinayo waxaa shardi ah qasdu mowdic mucayan meesha aada u socotid waa inay tahay meel aada adigu taqaanid si aada u ogaato kilomitirka ma yahay kilomitirkaa salaada lagu gaabin jiray mise waa ka yaryahay meelihii salaada lagu gaabin jiray walidaalika marka mow mowdic mucayan inuu qofku u qasto waa shardi labadaas safar mooye inta labadaas shardi mooye inta kale sheekhu uu noo sheegi doonaa waxaa shardi yihi sheekhu an yakuuna safaruhu shaksiga safarkiisu inuu ahaado fii gayri macsiyatin macsiyo keyrkeed waa inuu safarkiisu yahay macsiyo keyrkeed la yidhi maxaa baxay hadduu macsiyo u safro oo safarkiisa waxa uu u safrayo dhanba ay yihiin dembi iyo waxaan ilaahay raalli ka ahayn inuu soo sameeyo ayuu u safray safarkaa safar macsiyada ah ma bannaano salaaddii inuu kusoo gaabiyo marba hadduu dembiba u safrayo iyo macsiyaba uu u safrayo lanna waxaa weeye lianna aruksa laa tunaadu bilmacaasi ruux caasi ah oo ilaahay caasinaya ruksad ma laha ruqsaddu waa fududayn iyo culayskiioo laga dejinayo dadka musaafiriinta ahaa qofku hadduu dembi iyo macsiyo u safrayana dee waa qof caasi ahoo ruqsadaas isagu ma laha marka saddex mas'alo ayaa loo qaybiyaa safarka haddii safarku uu qofku uu yahay tusaale ahaan yacni bilowgii horeba niyada uu ku safrayo hadday tahay niyo macsiyo ah oo inuu dembi uu soo sameeyo uu u safrayo kaas ma bannaana inuu salaadii uu soo gaabiyo kaasna waxaa la yidhaha caasi bisafari caasin bisafar ayay fuqahadu yidhaahaanoo waa qof safarkiisa ulajeedadiisuba u safray inuu wax soo dhaco inuu wax soo dilo inuu maaragtaahay macsiyo uu soo sameeyo qof u safrayo qofka masalada labaad waxaa weeye safarkiisii wuxuu ahaa safar daaca ama safar mubaax uu ahaayo safar bannaan ayuu u safray laakinahu qallaba safarahu ilaa macsiyati markii hore safar wanaag u baxay laakiin safarkiisii asagaa gediyo wuxuu u rogay dembi inuu soo sameeyo oo niyadiisii uu bedelay qofkaas kaas isaga waxaa la yidhaha waa caasi fi safari bisafar yacni safarkii dhexdiisii ayuu macsiyo uu ugu gediyey safarkiisi uu isbeddel ku sameeyey waxaa la yidhaha isaga caasin bisafari fi safari waa ruuxii safarkiisii dembi u bedelay laakiin markii hore niyadiisu ay toosnay qofkaa isaguna ruqsadda gaabinta ma laha ruqsadda gaabinta maadaama niyadii uu bedelay oo niyatulmacsiya uu bedelay mas'alada saddexaad ee safarka ku saabsan waxaa weeye waa qof u safray daaca iyo safar mubaaxa laakiin facala fii dalika safari bacda adunuubi waalmacaasi safar daacaahu u safray maalan xaj inuu aado ayuu u safray ziyaaro inuu aado u safray laakiin safarkii dhexdiisii isagoo wanaaggaa u safray ayuu dembi ku dhex sameeyey qofuu xantay waxbuu xaday dhibaatuu ku sameeyey safarkii wanaagsanaa laakiin niyadiisu waxaa weeye ulajeedadiisu waa safar wanaagsan oo shareecadu ay ammaantay laakiin safarkii dhexdiisii ayuu dembi ku dhex sameeyey qofkaasi ruqsadan waa leeyahy waa soo gaabin kara salaadihii wuu soo gaabin kara leanna qof macsuumahi ma jiro qof macsuuma ma jiro dembigaas isagu waa u gaar maadaama safarkiisii safar fiicnaa u ahaa laakiin waxbuu ku sameeyo xan iyo daduu xantay oo maaragta safar kula jeba ama qof kaloon safarka kula jirin ayuu xantay waxbuu xaday tuuganimuu safarkii dhexdiisa ku sameeyey laakiin safarkiisu wuu toosnaa kaas waxaa weeye ruqsada wuu leeyahy marka saddexdaas mas'alo ayaa loo kala qaaday mas'alada safarka an yakuuna safaruhu shaksiga safarkiisu waa inuu ahaado fii gayri macsiyati macsiyo keyrkeed waa inuu safarkiisu u ahaado wa an takuuna masaafatuhu masaafatu safarihi safarkiisa masaafadiisa iyo cabirka uu u socdo sittata cashara lix iyo toban waa in masaafada safarku ay dhanto oo farsakhan min farsakhin ee farsakha lix iyo toban farsakh waa inay dhan tahay meesha uu u socdo lix iyo tobanka farsakh farsakha waa macaayiir qadiima ama halbeeg qadiima weeyo xilligii hore ayaa wax lagu cabiri jiray burud iyo arbacatu burud iyo faraasikh iyo arrimahaas waxay ahaan jireen erayo yacni macaayiir ah oo wax lagu cabiro xilligii hore oo qadiimka ahaa walidaalika axaadiista waxaad ku arkay sida xadiidka ibnu cabaas oo bukhaari uu warinayo wuxuu yidhi wa kaana bnu cumara wa bnu cabaas cabdullaahi bni cumar iyo cabdullahi bni cabaas waxay ahaan jireen yaqsuraana inay salaadaha gaabiyaan wa yuftiraani ayna ku afuraan fii arbacati burudin afar burud ay ku afuraan salaadaha markii meeshay ku gaabinayaan arbacatu burud waa arbacatu burud wahiya sittata cashara farsakha waa lix iyo toban farsakh arbacatu burud saasay noqon laakiin hadda waxaa la isticmaalo waa mayl iyo kilomitir iyo waxyaalahaas hadda macaayiirta xadiiska xilligan hadda wax lagu cabiro mayl iyo kilomitir ayaa hadda wax lagu cabiraa marka farsakha lix iyo tobanka farsakh oo hadda sheekhu kitaabku inoogu sheegay hal farsakh kasta wuxuu u dhigmaa saddex mayl ayuu u dhigmaa halkii farsakba saddex mayl ayuu u dhigmaa marka saddexaad waxaad ku dhufaneen lixiyo tobanka lixiyo tobanka farsakh ilaa halkii farsakba saddex mayl waxay noqoneen marka afartan iyo sideed mayl kilomitr haddii loo bedelo afartan iyo sideed mayl waxay noqonaya xawaali adiga siddeetan ilaa sagaashan kilomitr inta udhexaysa siddeetan iyo koowaad kitaabka hoos wuxuu kaaga qoray watusaawi masaafadaas waxay la eg tahay siddeetan iyo kow kilomitr taqriiban taqriibka haddii la qiyaaso la soo dhoweeyo waa qiyaas ahaan wuxuu ku leeyahay siddeetan iyo kow yani waxay la eg tahay kilomitr laakiin waa taqriib marka afartan iyo sideed mayl waa adiga siddeetan ilaa sagaashan kilomitr inta udhexaysa siddeetan ilaa sagaashan kilomitr inta udhexaysa waa in intaas qadar la eg safarkiisa inuu yahay shardigu intaas wax ka yar hadduu u socdo maalan wuxuu u socdaa magaalo ama tuulo afartan kilomitr toddobaatan kilomitr toddobaatan shan kilomitr siddeetan kilomitr ayuu u socdaa salaaddii ma gaabin karo ma bannaano inuu salaaddii soo gaado wa an yakuuna waa inuu yahay shaksigan musaafirka ah mu-adiyan lisalaati salaaddii mid gudanaya waa inuu yahay salaadaasoo alrubaaciyati ee afarayda loo nisbeeyey salaada rubaaciyada ah marka uu soo gaabinayo waxaa shardi ah inuu salaada gudanayo inuu gudanayo maxaa loola jeeda yacni inaysan qaba ku ahayn salaad wakhtigeedii la joogo uunbuu gaabin karaa oo uu gudanayo hadda waajib ku ah laakiin salaad uu soo qadaynayo oo isagoo xadarka jooga ama magaaladiisii jooga duhur ka tegey safarka kuma soo dhex gaabin karo maalan magaaladii iyo gurigii uu ka safray ayaa waxaa uga tegay salaad duhura markaasuu duhurkii safarkii dhexdiisuu kusoo gaabiyey salaadda duhurkan xaggee uga tagtay intuu muqiim ahaa oo magaaladiisi uu joogay ma bannaano taas taasoo kale ma bannaano marka sidaasaa loola jeedaa waa inuu mu-addi yahay uu gudanayo salaad rubaacida salaad qada ah oo markaa yacni uga tagtay xadarka ma soo gaabin karo wa an yanwiya waa inuu niyeysto alqasra soo gaabinta salaadda waa inuu niyeysto maca alixraami xirashada micigeeda waa inuu ku niyeysto waxaa kaloo shardi ah salaadda markuu xiranayo oo salaadda uu soo gaabinayo markuu xiranayo allahu akbar markuu leeyahay waa inuu markaa niyeysto inuu gaabinayo salaadda markuu takbiirsanayo salaadda xiranayo allahu akbar uu leeyahay markaas inuu niyeysto waa shardi maxaa baxay laa tasixu niyat اlqasri bacda alixraam maca uu ku yiri sheekh maca la jirkeeda waa inay allahu akbartii niyada waa inay isla socdaan niyada gaabinta iyo allahu akbar maca maciyada saasay luqa alcarabiya keeni musaaxaba la yidhaha maciyada luqa alcarabiya waxay ku faa'iideysaa almusaaxaba isla jirid niyadii iyo takbiirta hal mar waa inay dhacaan allahu akbar niyadii gaabinta iyo takbiirta maxaa baxay markuu allahu akbar yidhi oo salaaddii u xirtay ka bacdi ayuu niyeystay gaabintii ma ansaxayso ma ansaxayso taas wa an laa ya'tama waa inuusan ku dayanin bimuqiimin qof magaaladiisa isaga nag oo magaaladiisa degan waa inuusan ku dayanin qofka salaadda soo gaabinayo lianna qofka muqiimka ah ee magaaladiisa jooga yajibu calayhi alitmaam waxaa waajib ku ah salaadda inuu dhammaystiro isagana lama ogolo salaad qof dhammaystiraya inuu salaad ku xirto maadaama uu doonayo salaaddii inuu soo gaabiyo wa an laa ya'tama waa inuusan ku dayan bimuqiimin qof magaaladiisii ku nag waa inuusan ku dayan marka muqiimka waxaa loola jeedaa yacni kulla kullu man yusallii salaatan taamatan walow kaana musaafiran qof walboo salaad dhammaystiran dukanaya ayaa loola jeeda kuma xihan karo xataa musaafir ha noqdo qof kaleo musaafirka ahoo safarka ay wadaagaan ayaa wuxuu yidhi tusaale ahaan salaadda duhurka anugu afar ragcan ka tukano waa dhammaystiri kuma xihan kartid haddaad adigu soo gaabinaysa marka muqiimka inuu magaalada joogo shardi maana waxaa loola jeedaa kullu man yusallii salaatan taamatan qof walboo salaad taamahoo dhammaystiran dukanaya kuma xihan karo qof salaadii soo gaabinaya lama ogola inuu ku xirto taana waxaa tusinaya xadiiskii nabigeena salى اllahu وsلم وbaarak عalayh ma jaءa bsanadi daliilu dalika ma jaءa bisanadi صaxiix can ibni cabaas annahu su-ila waxaa la weydiiyey ibnu cabaas maa baalu lmusaafiri qofka musaafirka xaalkiisu muxuu yahay yusalii ragcatayni idanfarada hadduu keligii dukanayo laba ragco ayuu dukanaa musaafirku wa arbacan afar ragcana waa tukanaa idaa tama hadduu ku daydo bimuqiimin qof muqiimahoo magaaladiisii joogo salaad dhammaystiraya hadduu ku daydana afaru musaafirku tukanaay maxaa dhacay faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi tilka hiya sunna ay hiya ariiqatu almarwiyatu can اnabiy salى اllahu alay wasalam taasi waa wadadii nabiga laga soo gaaray ayuu ula jeeda jidkii nabiga laga soo gaaray sidaas wey salى اllahu alيyه wasalam oo qofku haddiiba salaad taam uu tukanayo in qof salaad gaabinaya uusan qofkaa ku xihan karin shuruuddaas marka shanta ah ayaa loo shardiyaa qofka salaada soo gaabinaya iyo labadii shardi oo kutubta waaweyne fiqiga ay ku dareen oo dawaamu safar iyo qasdu mowdic macluum toddoba shardi wey marka wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri ruuxii musaafirka ahaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo beyna duhri waalcasr duhurka iyo casirka dhexdooda inuu kulmiyo fii waqti ayihimaa labadaas salaadood midii waktigooda shaaa uu doono labadaas salaadood waktigooda miduu doono ha ku jamciyo jamcu taqdiim ama jamcu taakhiir oo wuxuu samayn karaa qofkii musaafirka ahaa tusaale ahaan casirkii oo kale intuu soo hormariyo uu waktigii duhurka wuxuu dukanaa duhurkii iyo casirkii jamcu taqdiim casirkii uu soo hormariyo wuxuu kaluu samayn karaa jamcu taakhiir inuu duhurka uu dib u dhigo oo hadhow casirka markuu tukanayo inuu duhurkii la tukado duhurkii gadaal uu u raro labada way u bannaan tahay qofka musaafirka ah laakiin jamciga jamcu taqdiimka marka nidaamkaa la samaynayo tusaale ahaan markaad salaad soo hormarinaysid oo casirkii oo kale aad soo hormarinaysid oo aad tukanaysid xilligii duhurkii waxaa shardi ah niyatuljamci waa inaad niyeysatid labada salaadood inaad isku jamcinaysid walow fii ahnaaءi salaa jamacan iyo niyatulqasriga waxay ku kala bedelan yihiin labada salaadood marka la isku jamcinayo laleeyahay waa inuu niyeysto jamcu taqdiimka oo casirkii tusaale ahaan uu soo hormariyey waa inuu niyeysto jamc marka laleeyahay jamacaas niyadiisa waxay ku ansixi salaada dhexdeedii yani adoo xataa faatixadii akrinaya ayaad niyeysan kartaa inaad jamcu taqdiim aada samaysay oo casirkii aada soo hormarisay laakiin niyadii oo gaabinta taas maxaa shardi looga dhigay maca alixraam marka farqigaasa u dhexeeya labada niyo niyada gaabinta allahu akbar marka aad leedahay waa inaad markaa niyeysato niyada gaabinta amaa niyada jamcu taqdiimka markaa salaada waqtigeeda aada soo hormarinaysid taas waxaa iska ansixaysa walow fii ahnaa'i salaat xataa rukuuci aday ku jira iska ansixo oo farqigaasa labada niyo u dhexeeya waxaa kaloo shardiga jamcan jamcu taqdiim markaad samaynayso oo salaad aada soo hormarinayso oo salaada kale aada la tukanaysid albadaaءaةu biاlأuulى salaada hore waa inaad bilabo maalan casirkii aad soo hormarisay waktigii duhurkaad la tukanay waa inaad duhurka marka hore tukato ka bacdina aada casirka aada ku xijiso waxaa kaloo shardi ah almuwaalaat inaad isla xirxiriirisana waa shard oo duhurka markii aلsalaamu عalaykum aad tiraahid waa inaadan casirkana aadan kadib dhiginoo hore aad ka istaagtid ama haddii sheeka ay ku qaato oo markaad duhurkii tukatay oo iska sheekaysatay waxaa waajib kugu noqonaya markaa casirka inaad waktigiisii loogu talagalo inaad ku tukato ee waajib kugu noqonaya marka muwaalaadka isagana waa shardi marka niyat اljamci iyo albadaaءaةu biاlأuulى iyo almuwaalaad iyo in labada salaadood la xiriir shardi niyada markaad samaynayso jamcan jamcu taakhiir markaad samaynayso oo tusaale ahaan duhurkii waxaad rabtaa inaad dib u dhigto oo hadhow casirka aada la tukatid xilliga casirka aada rabtaa inaad la tukatid marka jamcu taakhiir markaad samaynaysid waxaa shardi ah niyatu taakhiir jamcu taakhiir waa inaad niyeysatid salaadan duhurka inaad dib u dhigtay inaad niyeysatid shardi niyadan iyaduna waxay khilaafsan tahay labadii niyo kale waan soo marnay iskhilaafsan yihin oo niyadii gaadinta waxaanu nihi waxaa shardiga in lala niyeysto allahu akbar niyadii jamcu taqdiimkana waxaanu nihi walow fii ahnaa'i salaat salaada dhexdeeda xataa waad ku niyeysan karta niyadan saddexaadoo jamcu taakhiirna way ka bedelan tahayo adigoo gaariga saaran oo salaadba aan ku jirin oo waktiga duhurka la joogo ayaad waxaad niyeysanaya duhurkan inaad gadaal ka dukan doonto u fiir salaadba kuma jirto xataa maba weyse qabtid ma weyse qabtid xataa marka saddexda niyo farqigaasa u dhexeeya midna waxaa waajib noqonaya maca alixraam midna waxaa laga maarmaana meel un salaada ka mida inaad kula niyeysatid middan saddexaadee niyada jamcu taakhiirkana iyadoo uun salaadii duhurkii wakhtigeedu uun wax ka dhiman yihiin waa inaad niyeysato walow yaadan weyse qabin walow gaariba saarna haddaad doontid marka saddexda niyo farqigaasa u dhexeeya wayajuusu lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna duhri waljamci bayna duhri waalcasr duhurka iyo casrka dhexdooda inuu jamciyo fii wakti ayihimaa labadaas salaadood midkii waktigooda shaaa uu doono ayuu ku jamcin karaa yacni taqdiiman wa taakhiiran horumarin ama kala hormarin wa bayna almaqribi waalcishaai maqribka iyo cishaha dhexdoodana inuu jamciyaa u bannaan fii wakti ayihimaa labadaas salaadood midkood waktigiisii shaaa shaksigu uu doono maqribka iyo cishahana sidii duhurka oo casirka haddaanu kusoo marnay axkaamtoodii oo kala wada iyagana waxaa bannaan jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir inuu taakhiir sameeyo maqribkiiba uusan dukanoo uu yidhaaho gadaalan ka dukanoo xilliga cishaha ayaan ku jamcinaya inuu yidhaaho waxaa kaloo bannaan inuu taqdiim sameeyo cishaha uu soo hormariyo labadaba ay u bannaan tahay wayajuusu waxaa bannaan lilxaadiri qofkii magaaladiisa joogay oo xaadirka ay gurigiisa joogay fi lmadari bisababi اlmadar roobka sababtiisa waxaa ugu bannaan fiida sababiyow bimacna sabab fi lmadari bisababi اlmadari roobka sababtiisa waxaa ugu bannaan an yajmaca inuu kulmiyo baynahumaa bayna salaatayn labada salaadood dhexdooda inuu kulmiyo fii wakti اluulaa tan ma ahan masaladan fiiri fii wakti ayihimaa shaa ama hore aan usoo sheegin laakiin masaladan way ka duwan tahay fii wakti اluulى salaada hore waktigeeda ayuu ku jamcin karaa taasoo minhumaa min asalaatayn labadii salaadood midda hore unbuu wax ku jamcin karaa maxaa loola jeedaa jamcu taqdiim bisa u banaano uma banaano jamcan jamcu taakhiir uma banaano ayaa loola jeeda masaladan sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye qofkii magaaladiisa joogay oo musaafirba aan ahayn mararka qaar waxaa u bannaan inuu sameeyo jamac markaas ay u bannaan tahana waxaa weeye markii roobku uu da-ayo roobku markuu da-ayo waxaa bannaan jamcu taakhiir ma bannaana laakiin jamcu taqdiim soo horumarin way bannaanta tusaale ahaan xilligii duhurka duhurka waktigiisii markii la gaaray ayaa roob iska yimid roob ayaa iska yimid qofka marka maxaa u bannaan in duhurkii iyo casirkii labadaba intuu casirkii soo hormariyo waktiga duhurka inuu la tukado casirkii wuxuu sameynaa waktiga duhurka markii assalaamu calaykum la yidhaah ayuu haddana casirkii hore uga istaagay casirkii haddana uu xihana laakiin maxaa shardiya waxaa shardi ah labada salaadood marka uu sameynayay uu xihanayay wujuudu lmatari fii awali asalaatayn labada salaadoodba markuu allahu akbar dhahayuu xihanayay mid walba waa inuu roobku joogay duhurku markuu xihanayana waa inuu roobku socday casirka markuu xihanayay oo markuu assalaamu calaykum duhurkii yidhi casirka allahu akbar uu xihanayana waa inuu xilligaa roobku da-ayay si loo helo daruuradii salaada jamcinaysay daruuradii kalifaysay inaad salaadahan isku jamciso cudurdaarkii si loo helo waa in labada salaadood bilowgooduba roobku uu da-ayay waa shardi waxaa kaloo shardi ah cinda asalaami min aluulaa salaada hore duhurka markii aad ka salaamo noqsanaysay inuu xilligaa roobku da-ayana ayadana waa shardi waxaa kaloo shardi ah an yakuuna bijamaacatin baciid can ilmasjid waxaa kaloo shardiga qofkaas inuu jamaaco ku dukanayo oo salaadaha jamcinayo oo masaajidka uu aadayo ama adigoo gurigaagii joogta haddaad tiraa roobaa da-ayoo gurigaygan joogaaho labada salaadood aan isku jamcinahay duhurka iyo casirka ayaan isku jamcin gurigaageeda joogtaa maxaa daruuraha kalifaya maadaama guriga aad ku tukanayso inaad salaad jamciso ilaa jamcan roobka waxaa yacni keenaya in salaadaha laysku jamciyo waxaa keenaya daruurada roobka soo dhexmaridiisa iyo casirka inta masaajidka lagu soo laabto dharku ay kaa qoyayaan oo dhiiqadii lasoo dhex marayo daruuradaasaa keenaysa laakiin gurigaaga haddaad ku tukanayso maxaa daruuro ah oo keenaya inaad jamciso salaadihii oo tiraa roobaa socda ma jirto jamaaca shardi ah jamaacana inaad ku tukanayso waa shard marka roobka sababtiisa salaadaha loo jamcin karo waxaa kaloo shardiga masjid inuu yahay meesha uu jamaacada uu ku tukanayo inuu masjid yahay waa shard waxaa kaloo shardiga an yakuuna baciid can ilmasjid gurigiisa iyo masjidkiisuna waa inay kala fog yihiin oo dhib ay ku tahay intaas uu sii qoyaye intaan dhiiqada iyo uu sii dhex marayo waa inay dhib ku tahay ama masjidka iyo gurigaagu haddii ay isku dhow yihiin dee ma bannaana inaad jamacaas aada samayso leanna wax kallifaya iyo wax dhibaato ah oo roobkana adiga uu kugu hayo ma jiro marka shuruudda haddii la helo way bannaan tahay in salaadaha maaragta loo jamciyo roobka sababtiisa laakiin camal may meeshan shareecada kuma jirto aljamcu lilcamali walilwadiifa mas'alo la yidhaha ma jirto aljamcu lilcamal walilwadiifa mas'alo la yidhaha shareecada ma qabto oo qofku inuu yidhaaho shaqadiiyaa iga badatay oo salaadihii waan jamcina dad noocaasa hadda la arkay dad noocaasa la arkay oo waxay kuleeyihiin jaanis uma helayno salaadihii oo shaqadiioo maaragta naga badatay sidaa awgeed markii guriga aanu tagno ayaan wixii oo dhan isku jamcinayna waxaana u badan mas'alada dadka isticmaala dadka dibadaha jira ayaa ugu badan yani dadka dibadaha jira waxa weeye dhibka haysta sida boolashoodii diinta iyo masaa'ilkii diinta looga jilcinayay ayaa waxaa caadi la noqday munkaraadka iyo akhlaaqdii xumaa abiici lama lanna munkarku mahma maskaxdaada iyo aragtida indhaha uu kusoo laalaabtaba munkarka waa kuula sii yaraanaya waana kula sii fududaanaya munkarkii macsiyada mahma aragtidiisa munkarku ay indhahaga kusoo laalaabato waxaa laga yaabaa qofkan markuu dibadda markuu gelayay haweeney qaawan iyo waxyaalaha markuu arkay inuu marka hore shahaadanayo inaa lilahi wainaa ilaa raajicuun istirjaac inuu la imanaya dhici karto laakiin kabacdi waxaa dhici karta waddanka markii muddo uu sii joogo maalin walba naagtii gaalada marka dambe inuu shaahaba la cabo ayaa dhici karta oo munkarkii agtiisa uu ka noqdo wax basiida in ilaahay la caasiyo ay ka fudaada marka waa dhibka ugu weyn oo laga qaado amraad iyo cudurrada diineed oo laga qaadayo dhulalka maaragtaahay loo hijroonayo oo dadka soomaalida ay ugu badan yihiinoo inta badan gaaladii la aaday cudurrada laga qaaday ka mid marka dadka nooca qaarkood waxay samaynayaan salaadii waxaa laga yaabaa kambeni gaala inuu qofkani ama kambeni dad gaala ay madax ka yihiin inuu u shaqaynaya dhici karta waxaa dhici karta qofkani salaaddii inuusanba ogolayn kambenigan maadaama dad niman gaala dad gaalaha iska leeyihiin sharikaddan waxaa dhici karta inaysan salaaddii ogolayn wax xiilaysanaha marka kuleeyahayo gurigii markaan tago aan waxa dhan isku jamcina salaadihii oo dhan ma bannaano taas taas ma bannaano in marka waxaa khatar ah diintaadii iyo salaadaadii iyo doolarku inuu doolarku kula sarreeyo salaadiina aada hoos u dhigtid oo meelo cidhiiriya iyo meelo aan sharcigu ogolayn luqluuqa salaaddii aada geyso doolarkiina wakti fiican iyo jaanis fiican adduunyadii rakhiiska ahayd wasakhda ahayd inaad jaanis siiso salaadiina aada tiraahid jaanis kuma hayo waa khasaaro cumrigaagii iyo noloshaadii aada khasaarisay khasaaro cumrigaagii iyo noloshaadii aada khasaarisay nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi bal salaadaha waajibka iska daayay xadiiskii imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayay markii uu ka hadlayay sunnada fajarka oo salaada subxiga labada ragco ka horeysa fadligeeda markuu ka hadlayay nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ragcat alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcoo salaada subxiga aada ka hormarinaysaan oo raatibada qabliyada ah ayaa adduunka dhan iyo waxaa ku dhex jira dahab iyo doolar iyo daarad adheer ayadaa ka miisaan culus oo ka khayr badan waa ragcatalfajriga oo sunnada raatibada ah bal waajibkii iska daa in maanta malaayiin doolar uu siiyo oo adduunyadan waxa miisaan yaallo oo dhan oo dahab iyo doolar faraqa lagugu shubo oo jeebka lagugu shubo iyo labada ragco iska daa waa inaad dooranayso labada ragco inaad ku mitido wey oo kuwa sunnadaa weli uu nabigu ka hadlayay sala allahu wasala dalika marka waxaa weeye ma jirto mas'alo la yidhaaho qasru salaat aw jamcu salaat lilcamali waalwadiifa mas'alo laleeyahay salaadaha waxaa loo jamciyaa shaqadiyaa iga badatay wadiifadiyaa igu badatay marka jaanis uma hayo salaada jaanis uma hayo salaadeed maadaama wadiifadii ayuu badatay ma jirto mas'alo waxaa jirta keliya kitaabkii aanu kusoo qaadanay oo yaaquutu nafiis aanu kusoo qaadanaynay oo qofka mariidka ah oo yani yaaquutu nafiiska uu matniga ku qorayay uu dhahay ikhtaarahu nawowi imaamu nawowi ayaa doortay oo isaguba rajaxay oo qofku hadduu xanuunsan yahay oo itaal iyo tabar uu u waayo salaadihii salaad walba inuu waktigeeda uu ku ilaaliyo oo tabar iyo itaal u waayo inuu salaadihii isku jamciyo duhurka iyo casirkiina hal mar u tukado maqribka iyo cishihiina hal mar u tukado leanna waxaa dhici karta duruufaha qofka xanuunsan mararka qaar inaysan u saamaxaynin dahaaradii iyo shanta salaadood mar walba inuu dahaaro qaato oo dhibkaas iyo kulfadaas waxaa dhici karta duruufo inuu qofku xanuunka hayo duruufihiisu aysan u saamaxayn marka imaamu nawowi raximah allahu tacaala wuxuu rajaxay in markaas salaadaha laysku jamcin karo qofku hadduu xanuun daran uu hayo xanuun daran hadduu hayo walidaalika sheekha la yihaaho taajuddiin asubki kitaabkiisa dabaqaat shaaficiya alkubraa qiso wuxuu ku sheegay imaamu dahabi markuu sakaraaday oo aad uu xanuunsaday ayaa waxaa u soo galay taqiyuddiin asubki taqiyuddiin asubki ayaa usoo galay waa subkiyu lkabiir subkiyu lkabiir subkiyu sagiirkii ma aha oo taajuddiin kii weynaawo subkiyu lkabiir ayaa usoo galay sheekhii oo sakaraadaya dahabi markaasuu imaamu dahabina marka dahaaradii shanta salaadood oo lagu ilaalinayo salaad walba la weyse qaadanayo xanuunka ayaan u saamaxayn wuxuu yidhi dahabi daruuro ma jirtaa yidhi sharcigu isiiyey oo salaadaha isugu jamcin karo waan dhibtood rafaada ahaye ma awoodo salaad walba waqtigeed aan ku tukado taqiyudiinu subki wuxuu u iftooday qofka mariidka imaamu nawowi ayaa doortay yidhi qofka xanuunsan oo duruufahan oo kala gaaray inuu salaadda isku jamcin karo markaasuu imaamu dahabi raximah llahu tacaala uu isku jamciyey salaaddii markaasuu jamac bilaabay waktigii cishaa markuu tukadana naftaa ka baxday bal xaaladda uu ku sugnaa fiiriyo markuu mas'alo weydiinayo maqribkiiyuu joogaa maqribkiiyu cishihii uu isku jamciyey imaamu dahabi cishihii ka bacdina wuuba geeriyooday marka ilaa sidaas ay culimmadu u ilaalin jireen salaadda laakiin qasru salaat wa jamcu salaat lilwadiifa wa lilcamal ma jirto ma jirto taas ويجuز للxاadر في المطر أن يجمع بynهma في وqt الأولى minهma في وqت الأولى minهma مaa loola jeeda جمع تqديم bisaa banaa فصل هada kale فاصل madax kala saaro في شhuروuطi وuجوب الجuمعة wuxuu u fasl yahay شhuruudaha qofka جuمcadu ay ugu waajibi karto halkan شheekh رaحimه الlahu taعaalى wuxuu ka hadli jumcada markii salaada jumcada la tukanayo qofka salaada jumcadu ay waajib ku tahay shuruudaha ay diintu ayuu xirtay maalintan jumcaha ah maalmaha maalinta ugu khayrka badan ayuu ku tilmaamay nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiska imaamu muslim oo saxiixiisa ku warinayay khayru yowmin dalacat calayhi shamsu yowmu ljumuca maalin qoraxdu ay soo dhalato waxaa ugu khayr badan maalinta jumcadu yihi nabigu sala allahu alay wasalam fiihi khuliqa aadam waa maalintii nebiyulaahi aadam la abuuray wafiihi udkhila aljanna waa maalintii jannada la geliyey maalinta jumcada walaa taquumu saacatu ilaa yowma aljumuca saacadda qiyaamuhuna ma kacayso ilaa maalin jumca mooye ayuu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa kaloo nabigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay maalinta jumcaha ah saacatu lijaaba inay ku jirto oo qofkii ilaahay uu waafajiyo saacadda in ilaahay subxaanaه watacaala dacwaadkiisa ilaahay uu aqbalaya marka waa maalin ciid اsbuuc ah oo usbuuca ciiddiisii wey maalintii ugu fadliga badnayd maalmaha usbuuca wa sharaa'idu wujuubi اjumucati jumcada waajibnimadeeda shuruudaheedii sabcaةu ashyaa toddoba shay toddoba shardi ayaa loo shardiyaa qofka jumcadu ay waajib ku tahay alslaamu islaamnimo qofku waa inuu muslim yahay shardigan islaamnimadu waa shardun liinciqaadi sixati wa shardun lilwujuub oo jumcada waajibnimadeedina waa loo shardiyaa dee gaal kuma waajibayo towxiidkiyaa ka horeeya towxiidkii ayaa ka horeeya waana shar shardu linciqaadna wuu yahay oo yacni arbaciinkii ay ku xirmaysay salaada jumcada ruux kaafira laguma tirin karo arbaciinkii marka labada dhinacba shardigu waa u yahayo waa shardu linciqaad iyo shardu alwujuub walbuluuqu qaangaarna waa shardi waxaa kaloo shardiga qofka salaada jumcadu ay ku waajibayso inuu qaangaar yahay shardigu falaa tajibu calaa sabiil ruux saqiira salaad jumca inuu tukado sida salaadaha kaleba aysan ugu waajib ahayn jumcaduna waajib kuma aha waa shardigani marka waa shardi wujuub iyo shardu inciqaad isaguna oo isagana caruurta lagu tirin maayo afartankii afartankii loo shardinayay jamaacada jumcada ruux caruuruhu hadduu ku jiro yacni ma ansaxayso salaada jumcada waa inay kulligood afartanku qaangaar yihiin marka shardul inciqaadna wuu yahay shardul wujuubna wuu yahay oo iyadana jumcaduna markay waajibaysana waxaa shardi ah inuu qofku qaangaar yahay walcaqlu caqlina waa shardi waxaa kaloo shardiga qofka jumcadu ay ku waajibayso inuu caqli leeyahay ruux hadduu ruux waalan yahay walow qaangaarba ha noqdo qof weynba ha noqdo hadduu iska waalan yahay salaadaha kalena kuma waajibaan jumcana waa la mid jumcana waa la mid oo salaadaha kale ayay la mid tahay shardigan isaguna waa sidii oo kale shuruuddii haddaanu soo marnay oo kale way waa shardul inciqaadna wuya oo afartankii lagu tirin maayo qof waalan qof waalan afartankii kuma jiro shardu wujuubna waay oo wujuubkana waa loo shardin shardiga walxuriyana waa shardi qofka jumcada ay ku waajibayso inuu qof xora yahay waa shardi addoon hadduu yahay jumcadu waajibkuma aha marka shardigan isaguna waa sidii oo kale waa shardulinciqaad iyo shardulwujuub oo afartankii isagana lagu tirin maayo qof addoona qof addoona hadduu afartankii ku dhex jiro afartankii jamaacada ma la dhahayo way buuxdaa afartankii wuu buuxaa ma la dhahayo haduuba addoon ku jiro shardulwujuubna wuu yahay oo dee qof aan qof aan xor ahayn oo addoona waajibkuma aha jumcadu wadukuuriyatu ninnimana waa shardi qofka jumcadu ay ku waajibayso salaada jumcadu inuu nin yahay waa shardi maxaa baxay haweenkii haweenka kuma waajibayso duhur ayaa waajib iyaga ku ahoo duhur ay iska tukanayaan mooye jumcadu waajibkuma laakiin hadday soo xaadiraan meesha khudbada lagu akhrinayo iyo labada ragco oo jumcada la tukanayo hadday soo xaadiraan way ka ansixeen oo duhur lagama rabo markaas duhur lagama rabo haweenkii haddii ay yimaadaan masaajidkii jumcada lagu tukanayo hadday yimaadaan oo labadii ragcoo jumcada ay dhinacooda ka tukadaan duhurkii saasuu uga dhacay laakiin waa dukuuriya marka lale waxaa loola jeedaa waajibkuma ahan ayaga dukuuriyaha marka shardigan isaguna waa sidii oo kale shardulinciqaadna wuu yahay shardulwujuubna wuu yahay oo afartankii haween haweeney haddii afartankii ay ka mid tahay lagu tirin maayo waa in afartankuba ay rag noqdaan afartankuba inay rag noqdaan wasixatu caafimaadna waa shar waxaa kaloo shardiga qofka ay jumcadu waajib ku noqonayso inuu caafimaad qabo falaa tajibu cala almariid qof xanuunsanaya gurigiisa duhurka uu isaga tukan isagu inuu masjidka yimaado jumcada uu wax ka tukado waajibkuma ahan marka shardigan isagu waxa weeye waa shardulwujuub bis shardulwujuub bis shardulinciqaad ma aha shuruuddii hore taasuu uga bedelan yahay isagu shardulwujuub bis yacni waajib kuma ahan qof xanuunsanay amaa inciqaadkii iyo arbaciinkii arbaciinkii salaada jumcada loo shardinayay jamaacadooda haddii qof xanuunsan uu soo dhex galo dee bis waa lagu xisaabi inay caafimaadkooda qabaan shardi ma aha walistiidaanu deganaashana waa shardi inuu qofku meesha jumcada lagu oogayo uu degan yahay deegaan rasmi ah waa shardi falaa yadcanu sayfan walaa shitaa'an waa inuusan meesha ka guuraynin jilaal iyo xagayba waa inuu meesha degan yahay oo deegaan rasmiya inuu yahay waa shardi shardigan marka isaguna istidaan waa shardulinciqaad iyo shardulwujuub labada dhinac bay u shaqaynaa shardulwujuubna wuu yahay oo dee qof musaafira jumcadu waajibkuma aha shardulinciqaadna wuu yahay oo afartankii laguma xisaabo afartankii laguma xisaabayo qofaan muqiim ahayn waa inuu muqiim yahay marka shuruudaha toddobada ah ayaa loo xiray wa sharaa'idu ficlihaa wa sharaa'idu sixati ficlihaa jumcada samaynteeda samayntaa ansixiddeedii alaaatun saddex shardigo jumcada marka la leeyahay way ansixi saddex shardiga loo shardi an takuuna albaladu an takuuna albaladu ay alabniya meelo dhismo ah in la helo waa shar takuunada waa taam waxaan icraabnay taam bimacnaa wujida bimacnaa wujida waxasala wahabata wastaqara kaanada taamada macaanidaas kii aad doonto ayaad ku fasiri kartaa an takuuna an tuujada albalad dhismayaal albalad almuraadu huna bimacna alabniya beledka muraadka hadda uu sheekhu ka leeyahay dhismo wey meel dhismo ah waa shardi in la helo kaanadanna waa taamo taamo wey misran magaalo kaanad ahaataya meelaha dhismuhu uu ka dhisan yahay ow qaryatan ama tuulaha noqoto waa un dhismo waa in la helo dhismo waa in la helo dhismahaasi ha noqdo magaalo weyn ama meel yaroo iska tuula ah ha noqdo marka dhisme la yihi maxaa baxay meeshu haddaysan magaaladna magaalana ahayn tuulana ahaynoo dad heerguuraaye ay yihiin heerbaadiyaha heerguuraaga ah oo marba uun iska naq raacayo oo meeshii roob uun ka da-a guri u ah iyaga meeshii roobka uu ka da-o ayaa guri u ahoo abniyo iyo dhisasyaal iyo meel ay degan yihiin gooniya ma ah dadkaasi jumcada waajibkuma aha jumcada waajibkuma aha oo marba saxaraha ay banaanka iska degay marka misriga dhisasyaalkaas ama magaalo ha noqoto ama qarye ha noqoto meel tuula ha noqoto misriga magaalada waxaa la yidhaha maa kaana fiihi suuq qaa'im wa amiir wa qaadin magaalo waxaa la yidhaha wixii suuq leh oo amiir leh oo nidaam uu ka jiro wa qaadin qaalina leh waa meesha amiir leh oo suuq weyn leh oo qaali leh oo boolis leh oo ciidan ilaalinaya wax magaalada noocaa shuruudaheedii ay isku tixan yihiin kaasa waxaa la yidhaha misr la yidhaha misri misri la yidhaha qaryana waxaa la yidhaha maa khalaa can dalik arrimahaasoo dhan wixii ka marnaadaa khala la yidhaha yacni qaryo la yidhaha oo waxaan suuq weynna lahayn amiir weyn oo xukumayana uusan joogin qaali hadda dadkii kala garsoorayana uusan joogin waa dhowr guri iyo dhowr deegaan oo aan u baahnayn in ciidan iyo qaali iyo boolis iyo wax la keeno aan u baahnayn dad yar wey u kooban marka ama ha noqdo magaalo weyn ama qaryo ha noqoto shardi way in dhismo la helo meel deegaanaho dhisan oo shardiga ugu horeeya wa an yakuuna alcadadu cadadka tirada lagu dukanayo jamaacada arbaciina afartan waa inay noqdaan afartankaasoo min ahli ljumucati jumcada ahalkeeda ka mida afartan weliba dadkii ahluljumcaha ka mida waa ina ahlujumca maxaa loola jeeda yacni mukalafiin oo qaangaara waa inay noqdaan dukuur ah oo raga axraar mustawdiniina magaalada degan waa inay yihiin afartan afartankaas waa inay yihiin jumca marka kuma ansaxayso afartan ruux wax ka yar toban ruux iyo soddon iyo xataa soddon iyo sagaal kuma ansaxayso jumca waa in afartan buuxa waa in la hayo wahum aladiina tatawafara tatawafaru fiihim ashuruud asaabiqa waa shuruuddii aan soo hormarinay dadkii laga helay wadalla waxaa tusiyey calaa ishtiraadi alcadad in tiradan ay shardi tahay maa rawaahu daara qudniy walbayhaqiyu can jaabir xadiiskii daara qudni iyo bayhaqi ay jaabir ka wariyeen qaala jaabir wuxuu yihi madati sunnatu sunnada nabigu waxay ku tagtay sala allahu calayhi wasalam ana fii kulli arbaciina famaa fowqa dalika jumucatun afartan iyo wixii ka badan in jumca ay ku waajibayso afartan iyo wixii ka badan marka xadiiska maxaad ka fahmi wixii afartan ka yar jumca kama ansaxayso wa an yakuuna alwaqtu baaqiyan waktigu waa inuu yahay baaqi waktigu maxaa loo leeyahy waktigii duhurka waktigii duhurka inuu baaqi yahay isagana waa shar maxaa baxay haddii waktigii duhurkuba uu dhammaaday jumco lama qadeeyo salaadaha waxay uga duwan tahay salaadaha kale waa la qadeeyaa duhurka iyo casirka iyo maqribka iyo cishay waa la qadeeya laakiin jumcada jumco ahaan looma qadeeyo ma la dhahayo jumcada waktigeedii wuu naga tegaye labadii ragco aan soo qallayno jumcada iyo khudbadeedii labadii ragco iyo khudbadeedii aan soo qallayno ma jirto taas jumca hadday tagto waa tagtay duhuraa la tukan marka duhur ayaa la tukan wa an yakuuna alwaqtu waktigu waa inuu ahaado baaqiyan mid baaqi ah fain kharaja alwaqtu waktigu hadduu baxo ay wakti duhriga ula jeedaa sheekhu waktigii duhurku hadduu baxo ow cudimat ishuruudu ama shuruudihii hadda aanu soo marnay la waayo sulliyatu waa la tukanaa jumcadii duhran xaalay tahay duhraa la tukanaa maalin jumco ahaan loo tukan maayo jumco ahaan loo dukan maayo duhur lannu jumco lama soo qabay wa faraa'iduhaa faraa'idu ljumucati salaada jumcada waajibaadkeedu halaaatun saddex saddex waajib ay jumcadu iska leedahay khudbataani laba khudbo waa waajib labada khudbo yaquumu uu istaagayo khadiibka khudbada akrinaya fiihimaa fi lkhudbatayni labada khudbo dhexdooda uu istaagayo istaag uu ku akrinayo istaag in lagu akriyo waa shardi haddii khadiibkii isagoo awooda uu fadhi ku akriyo ma ansaxayso khadiibka isagoo awooda ayuu khudbadii fadhi ku akriyo ma ansaxayso ilaa inuu ka caajiso mooye oo qof maalan jiis ah inuu yahay ama xanuun ahayo istaag kuma akrin karo waa xanuunsan yahay fadhiga waa uga ansixi sida salaaduhu waajibkaaba fadhigay uga ansaxayeen qofka hadduu caajiso oo ama uu istaagi waayo oo istaagi uu ka caajiso wayajlisu uu fadhiisanayo baynahumaa bayna alkhudbatayn labada khudbo dhexdoodana uu fadhiisanayo oo markuu khudbada hore dhammeeyo tii horena aan la gaarin wax yar uu fadhiisanayo khudbadaas labada khudbo in laga hormariyo waa shardi haddaan labadaa khudbo salaada laga hormarin jumcada salaada jumcada ma ansaxayso wa an tusallaa waa in la tukado salaada jumcada ragcatayni xaalay tahay iyadoo laba ragca salaad jumca saddex ragcana lama tukan karo afar ragcana lama tukan karo maba ansaxayso laba ragca in lagu tukado waa shardi lilijmaac waxaa u daliila ijmaac culimmadoo dhan iyo madaahibtoo dhan ayaa isku waafaqay laba ragca in la tukanayo walimaa rawaahu النasaaئiyu wagayruhu iyo xadiiska nasaa-i kayrka ay wariyaan can cumara qaala wuxuu yihi sida cumar salaatu ljumucati ragcataan salaada jumcada waa laba ragco calaa lisaani moxamed nabiy llahi moxamed carabkiisii sala allahu alay wasalam saasaan ka haya salaada jumcadu inay tahay laba ragco fii jamaacatin jamaaca dhexdeeda waa in lagu tukado waxaa kaloo shardi ah in jamaaca lagu tukadana waa shardi waa jamaacadii hadda shuruudda haddaan usoo xiraynay jamaacadii shuruudda lahayd oo arbaciinka iyo axraarta iyo dukuurta iyo mustawdiniin mukalafiin waa inay noqdaan shardi وهyئaتهa هyئaت صلاaة الجuمعaةi صaلاada جuمعada hay-aadkeeda hay-aadkeeda wuxuu la jeedaa بmaعنى الsunan la hay-a horaan usoo qaadan waa sunooyinkeedu أربacu khisaale أفar arimood ayaa loo suneeya صaلاada جuمعada الغusل qubays qubayskan yaa loo suneeyaa waa لmuruudi الxduuri qofkii doonaya inuu جuمcada soo xaadiro ayaa loo suneeyaa inuu qubaysto sawaaء kaana rajula aw imra'atan ama rag ha noqdo qofkaasi ama haweeney ha noqdo horta ma doonay inaad salaaddii jumcada aada xaadirto qubayska waa lagu suneeya ama rag ahaaw ama dumar ahaaw wa tandiifu اljasadi jirka nadiifintiisii wey jirka wixii ku dhegan oo wasakho oo dhan qofka uu iska soo nadiifiyo markuu qubaysanayo wa lubsi hiyaabi dharka labiskoodii wey dharkaasoo albiidi ee cadcad qof markuu jumcaha soo aadayo waxaa loo suneeyaa dhar cadcad inuu jumcada uu ku tukado sidii nabigeenagu uu ahaan jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waaakhudu dufuri cijiyaha iska qaadidoodii inuu cijiyaha iska qaado yani iska jaro cijiyaha inuu soo jartana ayadana waa la suneeya wadiibu diibkii weye bimacna tadyiib atadayub iscarfinti waxaa kaloo la suneeyaa qofka inuu soo carfiyo xadiiskii bukhaariga ayaa tusinaya salmaan alfarisi laga wariyey qaala qaala nabiyu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh laa yaktasilu rajulu yowma aljumuca nin sooma qubaysto maalinta jumcada ah wayatadaharu ma soo dahaaro qaato mastadaaca min duhrin intuu awoodo oo dahaaro ah wayadahinu ma soo saliidaysto min duhnihi wixii saliid iyo subag uu haysto ma soo marsado ow yamasu sooma taabto min diibi beytihi gurigiisa wixii carafoo u yaalla sooma taabto uma yakhruju ninkaasi sooma baxo falaa yufariqu mana kala saarayo bayna nayn laba ruux dhexdooda isagoon ciriiri inta ciriiriyo dadka aan ciriiri ku fadhiisanayn uma yusallii ma tukanayo maa kutiba lahu wixii loo qoray oo salaada ma tukanayo uma yansutu ma aamusayo idaa takalama imaam uma yunsitu ma aamusayo idaa takalama alimaam imaamku markuu hadlo oo yani khudbadii uu akrinayo ma aamuso ilaa intaas hadduu sameeyo oo issoo carfiyo oo aamuso inta khudbadu ay socoto oo soo qubaysto gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati اlأkhra jumcadan iyo jumcada kale soo socota wixii dembigahu dhacay ayaa ilaahay ugu dhaafaa wixii dembiyada sakaa'irtaha yaryarka ah ayaa ilaahay ugu dhaafay subxaanaه wa tacaala wadiibu watadayubu issoo carfintii ويustaxab waxaa la suneeyaa alinsaafu aamuska fii wakti اkhudba waktiga khudbadu ay socoto waxaa la suneeyaa inuu qofku uu aamuso ereyga insaat insaatka waxaa la yidhaha الsukuutu maca اlisqaa'i الsukuutu maca اlisqaa'i waa aamus iyo dhigraaricin labadaa macno luqa ahaan uu ereyga iska leeyahay waa inaad aamusto dhigtana aada raariciso yani khadiibku khudbada uu akrinayo inaad dhegaysato wayustaxabu waxaa la suneeyaa alinsaatu aamusid fii wakti اlkhudbati khudbada waktiga ay socoto in la aamuso oo la dhig raariciyo ayaa la suneeyaa leanna taa waxaa tusinaya xadiiskii abu daawuud iyo keyrkiisa ay warinayeen bukhaari iyo muslim min xadiisi abi hurayra ana الnabiya salى اllahu alيه wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi idaa qulta lisaaxibika saaxiibkaa haddaad ku tiraaho yowma aljumucati ansit aamus oo wanaagad xataa u sheegta qof hadlayaad aragtay oo khudbadii oo socota isagoo hadlaya markaasaad tiri aamus aad saaxiibkaa ku tiri walimaamu yakdub isagoo imaamkii khudbadii akrinayda aamus tiri faqad laqowta wax bilaashaad ku hadashay waxaan loo baahnay lan lama aamus xataa qof lama inaad tiraaha haddaad u ishaarayso aamus aad dhahayso ishaaraa lagu ogolya oogaa afka un gacantiisaa u saar laakiin haddaad hadasho karaahiyad ku dhacday karaahiyo ayaad ku dhacday waman dakala waman shaksiga shaksigaasoo dakala soo galay walxaal alimaamu yakhdubu imaamku asagoo khudbo akhrinayo qofkii masjidka soo galay sallaa wuu tukadaa ragcatayni laba ragco ayuu tukadaa labada ragco khafiifatayni ee fudud uma markuu laba fudud labada ragco fudud uu tukado yejlisu aadaabtaasaa rabaa markaa ka bacdi u fariisanaa qofka haddii uu masjidka soo galo imaamkii oo khudbo akhrinayo maxaa laga rabaa laba ragco fudud inuu tukado labada ragco fudud wuxuu u niyeysan karaa qabliyadii labadii ragco laga hormarinayay salaada jumcada wuxuu kaloo u niyeysan karaa taxiyatulmasjid labadii ragco taxiyatulmasjidka labada un ragca la dooni inuu markaa uu dukado ayaa sunnaa markaa ka bacdi ayuu fariisanaa marka waman dakala la yidhi maxaa baxay qofkii masjidka ku jiray oo imaamkii uu khadiibkii uu soo galay isagoo masjidka jooga markuu khadiibku soo galay ka bacdi inaad istaagto karaahiyo wey oo salaada aad tiraaho aan u istaagay karaahiyo wey lama ogola qofkan waxaa weye loo sunaynaya waa qof khaarij almasjid ka yimid khadiibkii oo khudbo akrinaya ayuu masjidka soo galay waxaa loo suneeyaa markaa inuu laba ragco u tukado taxiyat lmasjid laakiin waad fadhiisay intaasoo dhan maadan sunaysanayn khadiibka markuu khudbada bilaabay oo uu soo galay ayaad istaagto tiri waa sunaysanay karaahiyo wey lama ogola taas wallahu subxana wataala